بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وخيار يمين فيلم البيس الرقدنة hakudhawaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walbaysan ku barata idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo dhugusyaal hamiinnimo khamiisya taarikhdiya keedinta tobanka abriil labada kun iyo toban sagaalka qodobada barnaamijka kulanku warsan akhyaar ee hamiinnimada walibaa ku mid ah cabdulaahi cali nuur guddoomiyii hore ee degmada weejid ee gobolka bokool iyo weliba uu soo kuwarbeeya xaalada degmada weejid ee gobolka bokool usoona baaqan diri maamulka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkaasi inkaayna dhugunsiyaalla taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan akhyaar ee unimada walibaa ku mid ah guddiga xuquuqda iyo doorashooyinka maamulka jubbaland iyo weliba iyo dooradana guddoomiye guddoomiye ku-xeen welibana iyo fariyandirana musharaxiinta tartama hilka madaasna ee maamulka jubbaland barnaamijkaasi inkaayna khiyaaraya wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba usiina ku warbeeya kulamadaiyo laqaadaya madaxa cusub ee bangiga adduunka saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan akheeraya unimada weliba ku mid ah maamulaha iskuulka rabadaan abuukar khaliif cabdi iyo weliba usa ku warbeeya xaaladda walbarasho ee iskuulkaasi barnaamijkaasi inkaayna akheeraya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan unimada weliba ku mid ah shirqaybkoeya wareegga koowaad ee qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad iyo weliba usa geegusu ku furmay magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland welibana qeyb galana mas-uuliyiinku dareera dowladda federaalk soomaaliya iyo qaar ku mid ah agaasimayaasha wasaaradaha ee maamulka jubbaland barnaamijkaasi inkaayna akheeraya waxyaabaha kulunkaas elanku hadali maamulka aamin ambalas oo iyo kuhowlgalaasa gudaha magaalada muqdisho iyo weliba iyana kuwarbiyan shaqo joojin iyo kusuubyan booliiska kuhowlgalow gudaha magaalada muqdisho barnaamijkaasi inkaayna kheeray qodobadaas ee qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo numadoos inkaay barnaamijka oo kuwale baa saare waa siridare sii doonaa kheeraya anaa cabdirashiid axmed ibraahim cabdirasheeraashka dhanka farsamada maadan ku deerta waliba ay maamudi doona saaxiibkayga bilaal hilaal markale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugulsiyaalla amiin faylan idaacadda warsan ee magaalada tambaydhaw inoo darata barnaamijka waliba saaray waana siina darasii doonaa kheyran cabdirashiraashka dhanka farsamada maada ku dirta waliba imaamado doone saaxiibkayga bilaal hilaal qodobkan kureeya waliba usanagada ee dhugunsiyaalla guddoomiyii hore ee degmada weejid ee gobolka boqol cabdulaahi cali nuur iyo weliba uuse ku warbeeyey xaalada degmada weejid ee gobolkaasi welibana uuse sheegay gudoomiyaha inay hadda degmada weejid usa inta badan ay saamaytay kuleelka welibana uuse baaqan diraya maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo usu hogaamiyoga mudanaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdisiis xasan maxamed lafta gareen haddaba maraan qabta taleefonka walkuweydiye gudoomiyihi hore ee degmadaasi iyo weliba uuse ka jawaabay
alxamdulilah faylana degmada wejid meelaha iyada kuleel ku jira nabadgelyadiina sacanta ciidanka dhanka ciidamada galabka side faylata tan kale oo isku xirka oo koonfur galbeed maamulka oogu yar walaayaro oo tirkutin oo isfahan la-aan oo dhanka bulshada oo isku xirka oogu yar laais isku jira laakiin dhanka ciidamada qaranka soomaaliyeed ciidan faylat waayahay mudane weliba kumid ataa dadka ardanta badan on dhuun dilalow xaalada degmada weliba maamulkii horena kumid ahaytay balla arrimaha bulshada ee degmada weejid ee gobolka bokool hadda arrinti onta marayd
xaalada iyadan faydata laakiin dhanka noolale ee dhanka shacabweynada hidiy oo noolale ee wadaman furan kolley saysan ogtin sagaalan kilomitr sideed meeladoo min sagaalanka istraatiijida ee nimaysa yaalla wejid istraatiijida dhaxdiyoka yaalla laakiin wado furan marle walaa iyo lahabiro baarid lahalla dhuumada wi wal noocaas meel wal kale dheeri ay kala majaran noolalo oo shacabka iilan la irsanta kuleel weyn iilan ku jira roobnan qoraay madhoyn waayahay markailan fiiri dhinaga kuleelka saamay reer wejid
dhanka oo maaragtay dhanka geeskaas oo oo wali koonfurta waqooyiga heje ee maylaraa eeladii buran dhanka oo eelweyne heje oo eelalka yaala hejeeda heje oo walaayarkoo biyo ku faydayay dhanka kale eeladii buran kuleel maayadan ku jira waayahay marka ceelal oo hadda biyo ka jiraan oo reer wejid iyo dhaasada ma jiraan miya degmada
jiraan macnaha eelweyne yaala hejeeda iyo mooto iyo wal oo shacabweynaha oo oo oo maylaraa siyaw lamba walaayarkoon iska maaraysa oo kale mootooyin noocaasee laku dhaansaa jiraan haya marka kuwaraba dhinigiiyo ganacsiga degmada weejid ee gobolka bokool walow iyo jiraan caqabado oo la xiriir dhinigii oo wadooyinkii hagalalayo oo weli iyo hiryin alxamdulilah waliba horta leo ilaahay amarshay walaala dhudhumadoba ninkii lahalagooyo sagaalsaha ninkii gaarigahan la dhafaraan oo noocaasee la dhafaro oo ya hagale majarta baabur iyo wal noocaasee hagalo majarta dhanka shacabweynaha oo dadka oo kale oo ganacsiga hoogo yar walaa isku runlanki dadka kale shacabweynaha kale noolalisyadan la iibsanta eeda hay-adona kiska sidii hore oo liskirinayeen ma-e walaago haalada walaa yarkood la iibsanta eedan kuleedan ku jira waayahay maadaama mudane aada horay maamulka degmadeedan ku mid ahay ti haddana degmadeeda rogda balla jawi dareer iyo jawun haddii aad qiyaasta
hadii la helo oo wala iskihilin oo iska filan oo shacabweynaha dawladda oo iskihilin hadii la helo oo koonfur galbeed mayla raaysa dhandisha waligeedan ku filana an ku baahana wal oo isbedel doon oo shacabweynaha baahan ol oleyo wal arga laakiin dheeri kale oo hadda kale majara dhanka ciidamadana iyadan ku filan
ma isku bedeli markii hore iyo hadda degmada xaaladiya ee hadda wal hadda waa umaaqsaneen kuleel ole waxaaheena kuleelka weyne oo dadka oo oo masaakinta ciidan ka daysan raashinshoodii iyo shalgodan iska filanayn iyo kuleelkan biyuun eele la gaar gurin oo masaakinta ganacsata walgaariya oo daryeeleen oo kale oo noocaaseen ahayn halin jiwo oo wali jara oo mayla raayilta ayaar dhiilaro wal hisheen oo marmar wala jara laakiin wal kale dheeri ay kale ma jara noolaliyo ciidan la iibsanta tan kaleeto wali imbaahana haddii una helno koonfur galbeed isbedel doon dad shacabweynaha saasaan walooleeyahay sidiyaba ilaahay quraankiiba laga sheegay maalinta maalinta kadambeenta fidna badan walaari walkii hore maamulkii hore iyo kan hadda wallasla geeraya uma jiraan kan hore ayaa wanaagsanay kaasna marku sii horeeyey maamuladii ku horeeyey kuyaa ku faylhay haddeentiin oo hoose ninkii dagalna kolley dawladda iyaadaba kuwar dharte tan hoose waliyan baahana isbedel doon shacabweynaha waliyan ololeeyahay isbedel doon heleed waayahay marka hadda waliba latamiya maamulkii hore oo aad hogaamiyaasiyaha uga racaleleh degmada walan roonayes latamiya
alxamdulilah kaasaa faylaya waayahay maadaama aada horay gudoomiyaha degmadaasay adan hayti may ku suurta geliyday degmada weejid ee gobolka bokool oo weli iyo go-doon saaran waktigii hore waa isku isku jiray ururada bulshada ururka dhalinyarada ururka haweenka ulmaaludiinta dada oo isku jirin oo iska kalsoonsoona jira jiray hadda dad oo kala jaamica walila raayinka niska kalsoonayna lamba daarsheen doodow noocaas yabku jira isfan isfahan la-aan badana ku jirta wali ku faylahayta bani aadanka wali jeeriyaa shayga cusub iyo jeeri isbedeldoon kulley inuu laku helaya eedinkeeda waayahay marka ada ahaantaha maamulka maadaama aad hamartii xaaladan aragdi maamulka hadii rooga may tale iyo saasoo kale wada shaqeynada lasoo badi horta dee maamullo oo hadda maamulka hadda ku dhisan waliba ahaa maamul oo shacabweyne dooradime maamul oo kii oo alqaayidada ku qofsaday oo ciidamadiis iyo noocaasey hadda ku taliye lakooy loo ku taliya muishiyo oo maamul oo shacabweyne dooradime halkii kale dooradime isuna iyo tiyana ku buri waan kuleega jiray gardhuub leerada gudoomiye kaada jiray afar biloodii wal noocaasee taasna waktiga mayla raaysa nasiibka manhalna intiya waktiga mayla raaysa guri haye marka waliba hadda waliba eedan jeelna ini isbedel doon leel alaayki hal ciidan iyo linshal baha shacabweyne lawalba kalsoonihii sanada waayahay dhugunsiyaalkaasay waliba haye gudoomiyii hore ee degmada weejid ee gobolka bokool cabdulaahi ali nuur oo si toos ay qaata teleefonka siin ku waramay idan maasanta mudane
hubaal medical center hadalyaraa hadad ku deege haasaaban goonishewa harun caafimaado tayile hubaal medical centera bulshooy la heli holkiin horana horanunku muuday hooda townite harun caafimaado heer sare eh alloohada heli hubaal medical center adeegnamo i hoolkar higa caafimaadka eh hufnaanga likiinka adeegen hubaal medical center hebadka teeg hasiilko neebsoy anama hubo hiigley ama eta adhiib shilime hadal meekinka weelow hubaal medical center barashooda caafimaad caafimaadka dhaqaatiir han iskulmiyeen xaruntada keenka diyaariyo hubaal medical center shaybaar hadaadsan mishiimadis haliinkoon dhamanayn xaadir meelikiinkeeyinu xarunta caafimaadka ee hubaal medical center egabarmashiga xaqiiqada siin waramo hallahalla daawan hayna luhuboo tayile dhaqaatiir hakiinhuleen xaruntada keenka diyaariyo hubaal medical center hanraabyo owlaad xaruun foolanka daawaysadanu hubaal medical center regana mukumiran cudurkooda isku hurgud ku habriir ku neebsoy yirinaa weliga hubaal medical center higa kala daawo xaqiiqee heerbal ku suubsan xaliimow wal hakiintubi hubaal
idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo nolodarartan dhuguseel qaybo hore barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirnaa waliba hoodasinkalaa hamiin faylan guddiga xuquuqda iyo doorashooyinka maamulka jubbaland iyo waliba iyo dooradeen gudoomiye iyo gudoomiye kuxigeen walibana iyo baaq iyo ndireen musharaxiinta iyo saasoo kale mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya iniyo kafii jignaadan doorashada islamarkaasna iyoon samayna walqalalaase iyo saasoo kale musuq maasuqa deegaanada maamulka jubbaland iyo waliba dhowaan kuwada iniyo kudhida doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi haddaba waa ko guddigo arrimo wasay ku hadalow guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland waxaa la magacaabay saddex iyo labaatankii bishii maarso laba kun toban iyo sagaal waxaa baarlamaanku ansixiyey afar iyo labaatankii laba kun toban iyo sagaal waxaana la dhaariyey toddobadii bisha abriil ee laba kun toban iyo sagaal guddigu wuxuu dhexdiisa ka doortay gudoomiye gudoomiye ku-xigeen iyo xoghaye iyo guddi hoosaadyo wuxuuna u doortay xubnaha soo socda maanta oo ay bishu tahay kii abriil gudoomiyaha guddiga waxaa loo doortay xamse cabdi barre gudoomiye ku-xigeen axmed cumar maxamed xoghayaha guddiga ibraahim aadam ibraahim mabaadiida guud ee hagaysa guddiga sida ku cad qodobka sagaashan iyo saddexaad faqradiisa afraad ee dastuurka jubbaland guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland waa guddi madax bannaan xor ah dhexdhexaad ah wuxuuna matalaa dhammaan bulshada reer jubbaland guddigu wuxuu u hoggaansamayaa mabaadiida guud ee ay ka midka yihiin kow dhowrista xuquuqda siyaasadeed ee muwaadiniinta reer jubbaland si siman oo waafaqsan dastuurka jubbaland laba dhowrista cadaaladda nidaamka dimuqraadiyadda ilaalinta dowladnimada iyo kala dambaynta saddex dhowrista midnimada xasiloonida iyo wadajirka bulshada reer jubbaland afar hufnaan daafurnaan dhexdhexaadnimo iyo isla xisaabtan howlaha hortawinta ku leh guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka ee jubbaland guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland waxaa hor yaalla dhismaha iyo howlgelinta guddiga diiwaangelinta odayaasha dhaqanka iyo diyaarinta habraaca soo xulista xildhibaanada wuxuuna xaqiijinayaa arrimaha soo socda kow gooraynta ama waqtiyeynta muddada kama dambaysta ah ee xulista xubnaha baarlamaanka jubbaland doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha jubbaland si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka jubbaland laba soo saaridda xeerar habraacyo iyo qoraallo hagaya habsami u socodka hannaanka doorashooyinka saddex soo saaridda iyo hirgelinta xeer hagaya musharaxiinta doorashooyinka ka qaybgalaya afar muddaynta iyo waqtiyeynta maalmaha ololaha doorashooyinka cadayn baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland afartii bishii tobnaad shir uu yeeshay waxa uu laalay qodobka soddon iyo afraad faqradiisa koowaad ee dastuurka jubbaland wuxuuna meel mariyey go-aanka soo socda baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland wuxuu shaqaynayaa sorry baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland wuu shaqaynayaa awoodiisa sharci dejineed way jiraysaa ilaa laga soo doorto baarlamaan cusub oo ah baarlamaanka labaad ee jubbaland kaasoo bedeli doona baarlamaankan hadda shaqeeya baaq guddigu wuxuu ugu baaqayaa siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer jubbaland kow inay ilaaliyaan nabadgelyada sharciga iyo kala dambaynta una hoggaansamaan dastuurka iyo xeerarka jubbaland laba waxaa si gaar ah loogu baaqayaa siyaasiyiinta danaynaysa xilka madaxweynaha jubbaland iyo taageera- taageerayaashooda in aysan samaynin wax olole siyaasadeed ah ka hor inta guddigu ka cayimayo xilliga ku habboon gabagabadii guud ahaan bulshada reer jubbaland waxaan u rajaynaynaa nabad barwaaqo iyo horumar wabillahi towfiiq
أخونا ميديكال سنتر qof bilaash ee waa dhammaaday قدر أي تيسا لهل akhuuna medical centera هدي كل إيدن أسري ama lunsugaana ay ka galnay أخونا ميديكال سنتر axsan haruuntiyo أذيق عافماتك aqoon-yahanadiiba aruursatay أخونا ميديكال سنتر casri mishiimo أي نوع داوة irbado aan dhamanayn إسقبشة طيلة ililan arooraw أخونا ميديكال سنتر adeeg suuban شقالة أسلوب له khibrad iyo aqoon دقاتير عافماتك كهل دير intii udu sheegadaasa أي نوع ليلن سارو eebege hokiinka darmooba داود يوكين قران degdeg inka caafimaadasa xaruntulikiinka diyaariyo akhuuna medical center edii madowta udur wali korkaaka jarab walkooka baare walkiin edaaye waana waykooka daawaye akhuuna medical center baydhawiye helshe isbitaalkiyo kaneebsadeengu akhuuna medical center intiqii wado harunti yeelata mayba ku mid aha obd oo dhakhtarka fadheedow qayb u tirasawne oo laka baaro waana laka ogaadow dhammaan udara ka dhiyaw uurki jarka
idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo nardara tandhugus yaala qayb horay barnaamijka ku guda jirnaa waliba wadasinkalaha miinfayn barnaamijka cabdirashiid ashka ayaa siina diraysa akheeray wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa weliba uu soo kuwerbaya kulamayo la qaaden madaxda cusub ee bangiga adduunka wafduus hogaamiyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre ayaa weliba iyo dhawaan diran magaalada washington d c ee dalkaasi maraykanka miilasayo kulamo shir duwan iyo la qaaden madaxda cusub ee bangiga adduunka haddaba markii wadahadalkii kulankaasi dhammaadaya weliba warbaahinta eh, la hadalay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxyaabihii oo kula hadalen eh, madaxda cusub ee bangiga adduunka
wafdi aad u ballaaran oo uu hogaaminayo ra- ra-iisul wasaaruhu eh, oo min- minister planninka iyo aniga iyo dad fara badan la socdaan muhiimaddu waxay ahayd waxa weeye eh, shirarkii waaweynaa ee eh, world banka ama banka adduunyada iyo eh, iyo- iyo- iyo fanka ay- ay organize gareyn jireen weye ama ay manage gareyn jireen isku keeni isku keeni jireen annaga markaa muhiimadda iyada waxay ahayd waxa weeye arrintii dayn cafiska ayaa muhiimadda ugu weyn ahayd ra-iisul wasaaruhu markaa wuxuu wuxuu muhiimadda saaray madaxweynaha cusub eh, david malfas oo aad iyo aad u soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha eh, oo eh, nagu yidhi waxa weeyaan dowladdii ugu horreysay shaqadii maantaan bilaabay buu yidhi maanta dowladda ugu horreysay aan dhammaynana kuwa soomaaliya buu yidhi taasi sharaf weyn bay runtii noo ahayd Eh, ta labaad waxaan iska wareysanayna waxa weeye halka ay wax marayaan soomaalida arrinteeda halkay marayso arrintii deen xafiskii aan ku soo daalay ee shaqada badan ee nagaga baxday halka ay marayso ayaan iska waraysanay Eh, taa waxaa ka horreysay tu kale oo annaga laftayadu aan aan- aan la wadnay i m f ta sanduuqa lacagta adduunka aan la wadnay oo shalay iyo doraad baan ku jirnay waxaasoo dhan wixii ka soo midho baxay baa shirkii iminka eh, madaxweynaha iyo ra'iisul- ra'iisul wasaaruhu ay kulmeen eh, iyadana loogu lafagurayay maxaa ka soo baxay baa la lahaa xaggeen ku soconno xaggeen ka nimid halkeen taaganahay waa la islahaa wararku marka halkaas ayay la- ayay ahaayeen Eh, wa- waxaana u socotaa si fiican shirkii weynaa ee decision pointka la oranaya ama ama shirkii qaraar qaar- qaadashada eh, dalka deynta dalka deynta nagu leeyahay lahaayeen ayaa loo sii wada diyaargaroobaya leanna annaga waan ka soo baxnay wixila nooga baxay waxaan isku dayaynaa shirkaasi inuu dhaco dabayaaqada sanadka inuu dhaco leanna shaqadaa badan shaqadaa badan shaqooyinka loo baahaya baa badan Eh, wadanadu budget bay u baahan yihiin inay budgetkooda geliyaan lacagay nagu leeyihiin layskama layskama- layskama seexi karawun marka waxaan ku tala jiraa waxa weeye sida eh, ra-iisul wasaaruna ku adkaystay tahay inaanay sanadkan aan la isla dhaafin rajo weyn baan ka qabnaa rajo weyn baan ka qabnaa rag waa kii heshiiya ee wax iska ogaada annagu waxaan nidhi waxbaan idinla seexanay waxbaan kala seexanay annaga mas-uuliyad baana saaray iyo world banka iyo imfkana mas-uuliyad baa saaray adduunyada kale ee deyntana wala mas-uuliyad baa saaray annaga xaqiiqada waxay tahay waxa weye waxa annaga na saarnaa inaan ka soo baxnay aad iyo aad waxaan balyaynayaa madaxweynaha cusub ee muxuha waa world banka ee mr david malpas ee oo aad iyo aad noo- noo soo dhaweeyey oo ee, si ee, garasho garasho ku dheehan tahay noogala hadlay lacagta lacagta soomaaliyeed iyo magaranaysaa inaan ee, soo celinta lacagtii soomaaliyeed oo nagala hadlay waxyaalaha faraha badan ay nala qaban doonaan oo na tusay really in, in, in, in banka iyo isaga laftiisuba uu aad iyo aad u soo dhaweynaya waxyaalaha soomaalidu qabatay ee, in wax lala qabtana uu ee, hoosta ka xariiqay
Darudawa Hospital. Isbitaalka Darudawa.
daynab How?
inta ku qoytimay daarudawa hospital numay daayir adiina danjeed daarudawa hospital usmay daarudawa hospital leyli leema ay foola isbitaal daawan yaadhu wamay way diin dirko diin lay bilaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hospital dadaal waljar waa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriir dhatiyo bushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa uduradu guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal doctor alunle ilmisay alla deersiyey waaya aragnimo ka darsidi doctor maxamed abshiraa meeleg diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo galangnimay keeda daaro kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom biochemistry ikan sheybaarka si
qayb wadhaha barnaamijka kulanku warsan iyo samarayn akhyaraya weliba hawada sinkala hamiin faylanga maamulaha iskuulka rabadaan abuukar khaliif cabdi iyo weliba use ku warbeeya xaalada warbarasho ee iskuulka rabadaan oo sukiyaala magaalada tambaydhabo usoona sheegaya in iyo hadda ardayda yoonas diyaariyaan imtixaanaadka sana dugsiyeedka lamada kun iyo toban iyo sagaalka usoona sheegaya in iyo hadda meel faylan marahayan ee diyaargarowgaasay haddaba maamulaha ayaa marku horeyntii usa ku warbiya iskuulka kureedna weliba milisay ku hadalay ardayda dhigdaas fanfoorka ee iskuulkaasi rabadaan
magaagay meel dheray abuukar khaliif cabdi haka dhawo barnaamijkan iskoolka ramadaan maamulka ah ana oo weliba bilaabay maamulnimadan bili hadda la dhaafay September kowtiye hadda may roga iskoolka muddo todoba bilood eh kulli horteemay haye lan la raawo maamul Ustaad Cali hadda kulli reersiyaani maamul inta ku nagadi inta ana maamulka ku yidhatan insha Allah iskoolka dardaran dardargelin weyna ka wada dareerta howlisi la fadayaan dareer iskoolka xaaladiis caadi sida iskoole kale in hata iskuuy iskoolka kolley dugsi hoose dhexe sare ley iskoolka sanadkan form 4 arday may ku baahasee sagaal iyo afar arday ah marka xaaladda iskoolka maasha Allah sidii la fadayaan dareer eed eed aan iska diyaariyahayna imtixaanka dallada ee may afartii inti galno jeelna haddii ilaahay era inkastoo magaalooyin kula dheegahayna imtixaan dowladda leela galay ee walaalaas oona kolley dalladaas af bayna isma ku tirsanini mahana deerna dalladaana dallada soof la eraaw may afartii haddii ilaahay era imtixaanadaas galno karajiweyna dalladana kolley awaamirtaasaana siidi ilaa hadda walna roojewa ma aragna kan dowladana kolley may kow iyo toban shee diyaargarow faylaanka jarna insha allah dhufees adagaan galahayn dadkaas kolley iskoolkaana aawada ku haya afartii shan ilaa afartii lii qiyaas ee layin sheegay kuma ogonaaya ilaan sana dugsiyeedkuna ila koo sidaan afartii lama ilaa afartii shan arday ku qalan jibiyeed ardayda saddex boqol iyo konton ardaya dhigadaas sagaal iyo afar arday foom foor ee qalan jibiyahayd bulshooyinta reer koonfur galbeed maanka baaqay waxbarasho onagi in haysan intii waxbarashada la jeeye xataa nagee saddex saddex unug camal lankigo intii ku hay in dhaaf way maamulada ku codsada karo iskoolkan hadda intii yar dhanye ilaa labaatiyo dhowr ardaya beeslaan ka dhikadaas iskoolada weyn alqalam iyo iskool baydhabo isku dhaaf buu kusii badalada korta bulshada maanka baaqay beeslaan ah intiin arnay unaga waxbarashada la sheehna may kale bulshadanka baaqay unaga intii idana laka abaabiyo laku warqabo ilaan qofka ardayga ee saddex meelood walka barade meelo bulshada dhatiyo walku barade meelo ido walku barade meelo iskoolka walku barade markasta may aragahayna waxbarashadii dhinagii bulshada noo cilmi badan intii buug i qalan lahaan qaadan walmay ka barahay inaga markasta eray suuqeed yaa ka dheeri waxyaabaha facebookan iyo barnaamijyadan waa ka dheeri inaga marka dhinagii bulshada may kula dagaalamo kortay qoyska qoyska haddii la dagaalamo inaga dhinagii bulshada ka faylahaade markaas arday faylnagade may kula hadalay bulshooyinta unug lankasta unug iskool dhakadaha intii unug shay raabtay waqtiga iskoolka galaa ogaada waqtiga iskoolka kutaawna ogaada gambiskun fara badan oo maamulna ogayna waalidiintana unug soo jiifa ku warqabaana hay ku ilaaliya bulshada bismillaah magay milaray xasan aadan cali oo kuma dheer samatar asan fasar kalaas iskoolka ramadaan igada gaar ahaan fasalka afraad fasalka dambe sanadkan dadkada iskoolka ramadaan horta iskoolada magaalada talaab kumid ay gaar ahaan iskuulka oo bilowdo fasalkood ilaa iyo fasalka dambe fasalka afraad kaygi waxbarashadii eedeedan faylata anna ta sanduusiyeedkan dadkan galan jibaa kumid ah hadii la arsaa safar hadii la eedeed maadaal badan oo aan heesay jiraan samaba kumid ah tarbiya carabi ilaa iyo chemistry ilaa biology afartan maadee eedeedan heesay gaar ahaan chemistry ilaa biology ana aantay xasan ahaantay lama imtixaanay wajahan eedeeda eedeeda ungusooda waan safaylan galgaro ma walale imtixaanyada lagu qodoladu zaayidan adigi koonu dawladu zaayidan adigi maadaama imtixaamada ka kinin ayaan midni jibihay si aan darje fail kishana fadak dadaalahay imtixaan safaylan galgaro hamingi hada zaayidan la faray si aan imtixaanka kaalmo koodan koreyan kan dawlada maalkan daladan galafadi sadartay dadaalahay guud ahaan xaaladda xaaladda ardayda iskoolka ramadaan maal fasal jan hoose iyo maal fasal jan sare hadaan firdiyo si oo barnaamijkan oo walbarashada gaar ahaan imtixaankan hadaan ku hadala horta ardayda eed iyadan diyaar garowayaan imtixaankan soo ka kas mayd mayd mayd dareema ka kas niisu buugle akhriya hayo soo leeyahay jawaabahayo soo si soo leeyahay jawaabta imtixaanka dadjifayn sheegan tan fadeek dadaalaan waa soo daahsan roono leere iskuulka ramadaan dhigada khaasatan kalaska form 4 إن شاء الله امتحان كوابا إلى خير ما بفدان أنت كلامك ودن تجارنا أرضنا نيدن استيرين هو بلا خير امتحانات كلامك ودك فدان قبدي قبدي أو بيلبا هو بلا خير جعنا ما ديال هذه سياس آه عربي تربية كيمستري هيستوري ما شاء الله معلمين تنيدن فيلين والله in primary and secondary school maasha allah iskuulka ee ramadaan walbarashada ee sifaylan socota habsami socota macalimiinta iyo na ardayda xiriir wanaagsan ku dhexeeya maadooyin may qaadaan tumumaada qaadaan hana soo maalintii limaada ugu qaadaan maalin walba sifaylan inka socota maasha allah walbarashada iskuulkan iyo macalimiintiis eedan iska dheelitirin habaysiin maasha allah wal hata aqabada unu kulukulun walbarashada ma jiraan maasha allah ana ahaantay shakhsiyada eedan iska sifaylan iska diyaariyahay si aan guul wanaagsan ku deeri lahay iskuulkana sharaftiisa iyo karaamadiisa koranka qaada lahay ee ka dadaalahay ani ahaantay maalintii qorshe indegsan balaan oo aan walka akhrisado alxamdulillah eedayn iska diyaar yahayn ilaahayna may ku rajeeyna intiisa guulnin ka dhamaa insha allah
subermarket subermarketka ducaysane duro waranga leh degdhow seefa leh dadaal iyo horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq may udegiyo subermarketka ducaysane safo welba bagaash sanadkun wali habahi meelalanka seedow subermarketka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamew danyar kalkaalow diir darkaa ku gal teegma deerama leh ha ku daldalo wali dantio ka haysa ducaysane subermarket sifidiis haata walle suuq bay dhow mayka sheegna subermarketka ducaysane suul i salada lahambuuyi agabshay safsafo walse laha ka koobo kormee agabka iskala safan subermarketka ducaysane ilow waysiin kormare barfuum bariime ee bidhaantiyo shaldugun badinkii biflakasiyona bilowgudaantiyo araftislambogow saabuun ishaamba uunso asri e ariitaaka uunsaton isgowshe lanhaayo korna kareen kuntiible kulishay nafaqee korkiila maryoona kurt qaybaga dhexe ee barnaamijka kulanku warsanaya isla marayna kheer ay weli baahwada singila amiin faylan shirqeyb kuwa wareegga koowaad ee qorshaha horumarinta qaranka yaa weliba hoosegeega ku furmay magaalada kismaayo xiranta maamulka jubbaland welibana qeyb galay mas-uuliyiinku dareerta dowladda federaalk soomaaliya iyo qaar ku mid ah agaasimiyaasha wasaaradaha maamulka jubbaland welibana iyo kuwada hadalina qorshaha qaranka xasuusanahay waxaana hore loo soo maray shirkii wadatashiga koowaad ee qorshaha horumarka qaranka ee ku salaysnaa dhimista saboolnimada sida saboolnimadu ay u saamayso deegaan walba waxyaabaha ka soo baxay waxa ahayn ahmiyado gaara la sheegay oo qorshaha qaranka la gelinayo oo saboolnimada lagu dhimayo maanta marka waxaan isku nimi in wixii ka soo baxay daraftii koowaad ee wadatashiga ah aan ku yeelanay ka ballaan kismaayo inaad aragtaan inuu yahay inbudkiya idinku aad ku darsateen oo aad rabteen oo aad ka wada hadasheen oo aad ku dowdeen wasaaradaha maanta aan la kulmayna waa wasaaradaha laisku dhaho jane nine wasaaradaha ubucda u ah wasaaradaha dalka ee waxsoosaarka iyo infrastructureka iyo kaabayaasha dhaqaalaha muhiimka u ah marka shirkan wuxuu noqon doonaa shirin wax badan ku gorfayno oo aynu wax badan kaga wada hadalno wareegi koowaad waxyaabihii ka soo baxay marka aad baa umahadsantihiin
العامل جنرال فرنيجر أرولا أغليوك حفيسة إي إلو إي العامل abshir sida iidoysada is aroosamadu waan istariha arwidi liin oomanayay imbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniinkoytay alaab wareegwayka oombahi ila waliijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebaseeba arlaadan leenka aragna ariitii ada andhibtooba madii uloosee ismootiyoona haato idhitoonku bahaanee obow obowdhay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya lama berewaaha aradaa qanciisoy arwo alcaamin mudoo hanku edeg alaab orjinaal ee isjiida laha saaray afar meelodaha ku jabti liin eraan ilbaydhaw laylikiin kusuubiya injineer aalami ee wal eeshiyan walha bari ley ada ka aalasa ka ilma dhammaysadiya
qayb umaddanbay barnaamijka kulanku warsaaya samarayn akhyaaraya weliba wada sinkiraha miin faydhanga maamulka amiin ambalas iyo waliba iyo kuwarbiyana shaqo joojin iyo kusuubyan booliska ku howlgalow gudaha magaalada muqdisho dhawaanyahayti kureed markii ciidamada booliska iyo guud ahaanba iyo kuma mamnuucay ambalastisay inay anseedo korna meelaha qaraxaga kudhi iyo saasoo kala meelaha inta badan kubaahan gurmadka deg dega haddaba sababta meerta maamulka amiin ambalas oo ku hadalaya ilo dhugunsada
amarka nala siiya ayaa wuxuu ahay shaqada inaan joojino oo aynan tegin meelaha qaraxyadu ka dhacaan weliba waxaan weydiinay waa hagaaga gabadha uurka lama qaadi karnaa iyo qofka dhintay waxaana laku jawaabay go-aan weli kama soo bixin marka intii go-aankaa ka bedelan ay qaadanayso yani booliiska ama dowladda aan dhexe ciddii warkaas ka soo fulay waxaan go-aansanay inaan shaqada yara hakino oyna ka warsugno halka ay ku biyo shubato xaqiiqatan waxaan anigu aaminsanahay qofka xanuunsan dhintay ama dhaawaca ah ama gabadha foosha ah inaysa xigta xigaale midna ayna lahayn balse ay u baahan yihiin qof kasta oo gurmad samayn kara oo u gargaari kara waxaa kaleetoo muhiim ah in la ogaado bini aadamku wuxuu qiimo ku leeyaha nolosha mar hadduu qofku dhinto waxba soo kordhin maayo
waayahay dhegeystayaal guudaan waliba intaa kaaf meera barnaamijka kulanku warsan oo numadaysan kula darataan warbaahinta reedha warsan ee magaalada Tanfaydaba barnaamijka oo ku waliba saaray waana sii darasay akhayraya aan Abdirashiid Ahmed Ibrahim Abdirashidashka dhanka farsamada mana ku dirta waliba ay maamulay saaxiibkayga Bilal Hilal Bilal Yare inta barnaamijku barnaamij mid reedan kulmaan akhayraya amiin nabadda